kulmi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoomuru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo daata
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hodiidi kalinaya khiyaartaana dhegaysataa ee caawa waa habeen khamiisa jimca ayaa soo gelayso afarta abriil laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo magacaabay agaasimaha cusub ee hadda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka islamarkaasina u magacaabay cabdulaahi maxamed cali sambaroosho oo tire saddex jeer hore usoo hogaamiyey hay-addan waxaa idinla wadaagi doonaa kulan aanan caadihayn oo ay golaha wasiirada soomaaliya yeesheen qodobada kale waxaa ka mid noqon doona wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo safiirka etoobiya u jooga muqdisho ku wargelisay in dalku kaga baxo muddo ku simaan toddoba-iyo labaatan saacadood gudahood haddaba warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaanu idiin soo gudbin doonaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyana waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey qarax al-shabaab maanta ay ku ekeeyeen ama ay markaasi ka geysteen deegaanka garisbaaley oo lala bartilmaameysaday markaa muwaadiniin turki ah caawa ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadi doona afeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo islamid waxaa idinla wadaagi doono oo aada barnaamijkeena ku dhageysan doontaan xukuumadda soomaaliya oo albaabadii isugu dhufatay qunsuladihii oo ay etoobiya ku lahayd magaalooyinka garowe iyo sidoo kale hargeysa ee soomaaliya wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliyana waxuu warbaahinta u aqhriyay qaraalka golaha wasiirada ee ku aadan habdhaqanka guracaan iyo faragelinta qaawan ee dowladda etoobiya qodobadaasi wixii soo kale ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale wareega wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa infajigan ayaa laga rabaa
waxaa idiin soo gudbin doonaa warar la xiriira afheenka ciidanka booliiska soomaaliya intaanan eegin gor waxaa idiin soo gudbin doonaa warar la xiriira kulankii golaha wasiirada soomaaliya haseeshe waxaa ka hormarinayaa taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxa gabaldhicii maanta ka dhacay deegaanka garisbaalley ee duleedka magaalada muqdisho iyo dhacdooyin kale oo amniga lidigi ku ah oo dhowrkii saacadood lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho afhayeenka ayaa si gaara wuxuu dul istaagay qarax markaasi dhaqdhaqaaqayaal ama muwaadiniin ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha ee biniaadanimada oo um, deeqo raashin ah ka qaybinayay deegaano eh, markaasi dhaca duleedka magaalada muqdisho lala eegtay gaar ahaan garisbaali lagula eegtay waa kan afeeka ciidanka booliiska soomaaliya oo dhacdooyinkaasi kuwa kale ka hadlaya
ay tahay fariin ay u dilayaan ummadda soomaaliyeed maanta ayagoo sooman saa'imiintii la afurinayay raggii afurinayay ee u soo gurmaday dhul shisheeye ugu yimid in lagu waxyeeleeyo waa fariin loo dirayo bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxaa waajib nagu ah inaan ka baraarugno ee, argagixisada iyo waxyeeladeeda arrinkanna waa arrin taabanaya ummadda soomaaliyeed sababtoo ah ummadda soomaaliyeed bermageedadeedii dadkii usoo gurmaday in miino lala eegto waxayna tusinaysaa halka cadowtooyada ay ka joogaan kooxaha khawaariijta dhammaan bulshada soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan gobol kastoo ay joogaan degmo kastoo ay joogaan waxaan ka codsanayaa ee, kuwii ogolna la shaqaynaya inaan ugu mahad celinaya kuwa kalena aan ka codsanayaa tanu ma ahan ee, dagaal ma ahan diin ma ahan waa isirsifayn in b- barmageeda qaxooti iyo dad soo barakacay goobay joogaan oo ramadaan lagu jiro weliba tobanka dambe ee kheyrka badnaa lagu jiro ay ummadda soomaaliyeed iyo dadkii usoo gurmadayba isku goob lagu baabi'iyo waxay la mid tahay fariin loo diray ummadda soomaaliyeed oo ah annaga cadow aan ahayn magacaad soomaaliyeed ma lihin marka argagixisadu ma jirto taarget ay ciidan dawla ku leedahay taarget ay qof soomaaliyeed ku leedahay waxay taarget waxaa u ah magaca ummadda soomaaliyeed oo ay maatidoodii maantay caddeen u tahay dadkii usoo gurmaday goobaha qaxootiga ee afurka lagu siinayay ummadda dhibaataysan lagula beegtay Ee, waxyeelada waxaan leeyahay dhammaan qoysaskii iyo dadkii soo gurmaday ee ku waxyeeloobay anoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyadeynayaa intii ku dhimatay inta ku dhaawacanteen allaa bogsiyaa leeyahay laakiin waxaa ka xanuun badan fariinta ayna siiyeen ay ummadda soomaaliyeed u reebeen kooxaha khawaariijta waa fariin la rabo inay bulshada ku baraarugto wax haray ma jiraan mar haddii bermageedadii dadkii maatida ahaa qaxootigii iyo caruurtii dadkii usoo gurmaday oo sa- eh, soonka tobankiisa damba weliba maalmihii ay diintu sheegtay inuu keyrka ku jiro oo tiradii isdhaaf ka ahayd maalin ka mid ah in miino lala egto taana ma aha wax lagu raadinayo yacni ajir ee waa wax lagu baabi'inayo ama lagu isirsafaynayo magaca ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed baraaruga aan dhinac ugu wada jeesano sidaad ogolba gacan u siinaysaan ciidamada qalabka sida goob kastoo ay joogaan gacantii ay idinkaga baranay nagu siiya waxa harayna waa wax yar wayna ka tilaabsan karnaa insha allah mar dhow mustaqbalka dhowna waa ka tilaabsan doonaa waxaan rabaa dhacdo kale oo xanuun badan oo ka dhacday eh, dharkeenley saddexdii bisha afraad labada kun afar iyo labaatankii abaaro kow iyo toban saac iyo shan daqiiqo galabnimo waxaa eedaysane daawuud bashiir colow uu ku dilay muwaadin soomaaliyeed oo fadhiyey kursi baalbieri iga kac io kaaga kic maay anaa kaa soo horeeyey uu ku dilay marxuumka la dilayna waa siciid cabdi muuse waa ayadana waa arrin kaloo fool xun in muwaadin soomaaliyeed muwaadin ka soo horeeyay reer ramadaana uu u dilo kursi ciidanka booliiska soomaaliyeed way ku guulaysteen gacantay kusoo dhigeen eedaysanihiina waxaa la horgeyn doonaa hay-adaha ku shaqada leh fulinta shuruucda iyo ka gudista waajibaadkii uu geystay ciidanka booliiska soomaaliyeed howlgalkii ay sameeyeen way ku guulaysteen eedaysanihii gacantay kusoo dhigeen waxaana loo gudbin doonaa maxkamadda awooddu leh inay ka jaasiso jaraa'imada uu geystay waxaan kaloo rabaa inaan ummadda soomaaliyeed halkan fariin ugu diro waxaa bilowday toobabkii xilligoodiyaa la galay waxaa jira gobolka banaadir meelo biifadhiisi ah oo loo cayimay dad masaakiina ay ku nool yihiin iyo guryo da ah intaasba waxaan leeyahay maadaama ay roobabka bilowdeen in laga warhaayo lagana guuro goobaha biifadhiisiga ah maadaama biyo badan ay isku imaanayaan magaaladan ay sidii hore ahayn oo ay hormartay meel walba la dhisay interloogyo la sameeyey daadadkuna ay nagu badan karaan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed dadka degan goobaha biyo fadhiisiga ah inay baneeyaan oo ay ka fogaadaan guryaha eh, da'da ah ee roobabkii ay- sida aan kuwii horeba ka baranay waxyeeleyn karaanna in laga fogaado insha allah sidoo kale roobabkaas iyo haddaba saamaynta waxaa jirta cudurrada faafa ee cholera oo bilaawday kiisas lagu arkay magaalada jira Wa- roobabkaas iyo goobaha qashinka lagu shubo oo badan awgeed waxaa dhalan kara goobaha biyo fadhiisiga waxaa ka dhalan kara cudurro cudurradaasoo waxyeeleyn doona bulshada soomaaliyeed sidaa darteed waalidiinta iyo dhammaan xarumaha caafimaadka iyo bulshada indheergaradka inay dadka ka wacyigeliyaan goobaha roobabkana laga fogaado cudurradaasna laga difaac galo waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed eh, booliiska soomaaliyeed kiisaska uu qabanaya ma aha wax inta lagu soo koobi kara nolosha bulshada soomaaliyeed oo la jaanqaadaa subax alla keena dhacdaa dhacda dhacdadiina sida ay u leedahay boroshakeeda la mariyaa laakiin waxaan idinsoo tabin doonnaa waxyaabaha muhiimka ah ee aan laga aamusi karin ee bulshada in lala wadaago ay qasab tahay Eh, insha allah waana mahadsantihin Eh, turkiya ay ahaayeen waa niman samafalayaal ah oo affurinayay qaxootiga ku sugnaa garisbaaley niman lagu bartay samafalkana lagu yaqaanay ahaayeen ilaahay naxariista janaa ka waraabiyo nimankaas ramadaankaasa goobta lagu beegsaday dee eh, ma ahan dhaawac kooban ma ahan waa boog ummadda soomaaliyeed soo gaartay waa boog magaca soomaaliya soo gaaray waa boog bulshada soomaaliyeed soo gaartay waa fariin loo diray bulshada soomaaliyeed ee hooyada maanta u taagneed in afur ay la siiyo iyo ninkii uga keenay meeshaas fog afurkaba in lagu beegsado goob taasi waa xanuun laakiin waa xanuun aan leenahay bulshada soomaaliyeed waxay u gudbi doontaa sida ugu dhaqsiyaha badan fariimihii khawaarijta ugu yimid waan kaga jawaabi doontaa caddeymaheedana waxaan umalaynaa inaa idinka haysaan oo baraha bulshada ay yaalaan c c t v da kaamirada aad ka aragteen wacyiga bulshada soomaaliyeed ay ku jirto oo yar aawi nin soomaaliyeed xibin asaga ka bukootay laga gooyey oo la yidhi markii uu bogsooday bukaan socod noqday qaad ee asturo uu soo qaaday laamiga dhigay waa waa ka war haysaan baaristana waa lagu ogaaday dakiiskana waa socdaa laakiin ummadda soomaaliyeed markaa fiiriso caqliga saliimka uu eego waxaasi waxay u egyihiin in qof maskax fiyowi aysan ka imaanin fikirkaas sababtoo ah ariga haddii uu xanuunsado bukoodo duugnaaba iska badhaaf qof bini aadana jirkiisa asaga jirkiisa inuu intii soo qaado laamiga dhige marka waxaan leenahay maskaxiyan ayaa jirta dhakhaatiirtaana baari doonta qofkaasu waa la hayaa kaamirsiisiidaa ka aragteen meel walbana waa laga soo tabiyey insha allah laakiin wacyiga bulshada soomaaliyeed ay soo martaa fog meeshay ka timidaa fog marka waxaan leeyahay in la wacyigeliya u baahan tahay bulshada idinkana kaalintiina qaadataa aadaa umahadsan
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin
waa hagaag dhegeystayaal marka laabay wanaagsan ayaanu dilinahay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ee naga dhegeysanaysa golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya maanta kulan aanan caadi ahayn oo ay yeesheen waxay ku meelmariyeen soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ee magacaabista taliyaha cusub iyo hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka waxaana loo magacaabay cabdulaahi maxamed cali sanbalolshe oo hay-addan soo hogaamiyey tiro ee saddex jeer oo horey sidoo kale waxa uu hore usoo noqday wasiir cabdulaahi oo aqoon u leh hay-addan ayay golaha wasiiradu ay sheegeen in markaasi loogu xushay kartida iyo aqoontiisa shaqo sidoo kale agaasimihi hore ee hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka mahad maxamed salaad ayaa ka mahad celiyey magacaabista iyo markaasi madaxda qaranku ay ugu sameeyeen hay-addan muddadii uu hogaaminayay ee labadaa sana ahayd golaha wasiirada shirkooda maanta waxa ay ku eriyeen qunsulkii aan idhaahdee safiirkii dowladda etoobiya ee muqdisho waxaana ay albaabada isugu dhifteen qunsuladii ay etoobiya ay ku lahayd magaalooyinka hargeysa iyo markaasi garowe waa kan qaraarka golaha wasiirada soomaaliya maanta ka soo baxay bismi illaahi raxmaan raxiim qaraarka golaha wasiirada ee ku aadan habdhaqanka guracan iyo faragelinta qaawan ee dowladda etoobiya golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markii ay arkeen qodobka sagaaliyo sagaashanaad xarafka a iyo xarafka fa qodobka konton iyo afraad xarfihiisa a ba iyo ca ee dastuurka dalka markii ay arkeen axdiga vienna ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed gaar ahaan qodobkiisa labiyo tobnaad ee xeerinaya in dowladda soo dirsatay ergeyda diblomaasiyadeed ee martida ah aysan xafiisyo ka furan karin meel ka baxsan meesha ay madaxa ergeygu uu ka howlgalo haddii aan ogolaansho cad laga helin dowladda martida loo yahay markii ay arkeen axdiga vienna ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed gaar ahaan qodobka afartan iyo koowaad faqradiisa saddexaad ee xeerinaya in xarumaha diblomaasiyadeed aan loo isticmaali karin ujeedooyin ka baxsan shaqada uu sharcigu u ogol yahay ergada diblomaasiyadeed ee martida ah markii ay garowsadeen in faragelinta qaawan ee dowladda etoobiya ku hayso arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay xadgudub ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida dalka soomaaliya waxay soo saareen qodobada soo socda qodobka koowaad xiritaanka qunsuliyadaha etoobiya kow laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay afartii bishii abril sanadkii labadii kun iyo labaatan iyo afarka dowladda federaalk soomaaliya waxa ay xirtay islamarkaana ogolaanshihii howlgal oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda etoobiya ku leedahay magaalooyinka garoowe iyo hargeysa waana inay muddo toddobaad gudihiis ah ku xiraan labadaas qunsuliyadood labo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda etoobiya uga howlgal labadaas qunsuliyadood ee ka furan magaalooyinka kor ku xusan waa inay dalka uga baxaan muddo toddobaad gudihiis ah qodobka labaad xadgudubyada kow diblomaasiyiinta dowladda etoobiya ee u hoggaansami waaya qaraarkan waxa ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana laga qaadayaa tillaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka qodobka saddexaad dhaqangalka wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la farayaa inay qaraarkan si rasmi ah u gaarsiiso dowladda etoobiya kuna wargeliso safiirka dowladda etoobiya u fadhiya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu dalkiisa la tashi ugu laabto labo qaraarkan waxa uu dhaqan gelayaa marka ay ansixiyaan golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uuna saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale golaha wasiiradu waxay meel mariyeen soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha ee agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inuu noqdo mudane cabdulaahi maxamed cali sambalooshe ayagoo islamarkaana u mahad celiyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka mahad maxamed salaad abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan iyada la socodsiinaya nabadgelyo